wasiiru dulaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo wafdi ka socda dowladda jarmalka ayaa ka hormeeray qeybo ka mid ah adeegyada bixiya arrimaha bulshada ee magaalada gaalkacyo sida cisbitaalka guud ee gaalkacyo iyo xarunta farsamada gacanta ee degmadaas kormeerkan ayaa ujoodkiisu ahaa la socodka mashruuc ay dowladda jarmalku wax ka bixiso kaas ah oo ka socda horumaan ay madaxdu kormeereen ugu horeyna wasiiru dulaha wasaaradda qorsheynta soomaaliya mudane axmed sheekh maxamed iyo wasiirka qorsheynta galmudug axmed cali maxamed ayaa ka warbixiyey ujeedka kormeerkan farxad weyna noo tahay wasiirka wuxuu maantay iyo wafdiga wasiirka qorsheynta jarmalka delegationka ka socda w f b unisef iyo dhammaan howlwadeennada galmudug wasiirada galmudug waxaanu tagnay dhammaan xarumihii ay shaqooyin ka socdeen ayaa wuxuu ahaa inaannu aragno sida uu mashruuca u taabagalay ayaguna ay indhahooda ku arkaan sidoo kale waxaanu ku guulaysanay oan ku faraxsannahay in mashruucaani tob ab lagu samayn doono oo la ballaarin doono haddii ilaa yidhaahdo
waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsannahay daligeed ballaaran oo runtii aan hogaaminayey wasaaradda qorsheynta federaalka ay hogaaminaysay uuna ka mid ahaa wasiirka qorsheynta iyo dhaqaalaha jarmalka iyo madax un-ka oo ay ugu sarrayso gabadha w f b ku-xigeenka ka ah adduunka iyo heer rijin iyo heer caalamiba ka wada socday runtii wafdi ballaaran oo waxtar u lah inuu deegaanadan yimaado ahaa waxaan la kulannay oon aragnay mashaariic aad iyo aad muhiim ugu ah shacbiga galmudug iyo puntland oo adeeg waxbarasho iyo mid caafimaad isugu jiray run ahaantii goobaha aan tagnay waxaa nooga muuqatay in dowladda galmudug iyo puntlandba iyo dhammaan shacbigaba iyo hay-adihii un-ka hawshaa fulinayeyba si xilkasnimo leh loo qabtay mashaariicdaas waxaanu aragnay runtii arday ku jira galaasyadii iyo waxbarashadii oo haddanana iyagoo waxbaranaya ku helahaya cunto tayadeeda u sarrayso annaga oo tagnay meelahay wax ku cunahayeen iyo guud ahaan iyo galaasyadoodii intuba gallay waxaan kaloona aragnay kuwa farsamada gacanta oo run ahaantii bulshadu meeshaay ugu muhiimsan tahay dhallinyarada waxbarashadii asaasigahayd ka soo tagtay